Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo xiray kulan ka ansixinta hagaha la qabsiga cimilada iyo maaraynta musiibooyinka ee dawladaha hoose. Kulankan oo socday muddo saddex cisho ah ayaa waxaa ka qayb galay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland iyo xubno ka socday dawladaha hoose ee maamulkaasi. Nuur Cumar Shaale, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Jubbaland ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
kulan wada tashi ah oo looga hadlayay climate change ama isbedelka cimilada guideline hagaha iyo meertooyinka macnaha ku saabsan barnaamijkaas sida aan marka dambe ka arkayay qoraaladii soo baxayana inaad wax badan ka faa'iidaysateen oo ku saabsan wax badan aa ku darsateen maadaama consultation uu ahaa inaad wax badan ku darsateenna waan filayaa marka maadaama aad fikradina ku darsateen fikradihii iyo draftskii horaan loo soo jeediyena aad aad gorfayseen maantana waxaa u joogtaan inaad ansixisaan validation workshop ayaa u joogtaan inaad ansixisaan marka inta badan markii howlaha la sameynaayo si fudud ayaa loo sameeyaa dhowaan laakiin markay dokumentahaan usoo baxaan markay heerar kale ay gaaraan oo hadhowta sharci ay noqdaan ama dowlad intay gaaraan sharciya loo bedelana waxaa laga yaabaa inuu hadhowta saameyn nagu yeesho marka waxaa idinkula talinayaa inaad si taxadar loo fiirisaan qodob kasta aad iska fiirisaan waxyaabaha dunida a ku artaan oo mar kasta lasoo saaro dad annagoo kale unbaa soo saaro oo hoos intee kasoo bilaaban soo hagaajiyey ilaa leefallo kala gaarsiiye marka waxaan rabaa in aad iska fiirisaan guidelinekaas wixii annaga maaratay danteena iyo ku saabsan cimiladaas in aad ka fiirisaan kadibna haddii aad u artaan inuu muhiim u yahay soomaalida inuu muhiim haddaad u artaan inaa inaa ansaa ku ansixisaan ayaan macnaha idinku guurinayaa